جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay mas-uul ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in safaarado iyo hay-ado ka tirsan riddada ay lunsadeen lacaga malaayiin dollara munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamilada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhowaad labaatan sano ay weli tahay awood jirta oo ka hortagtay isku dayo lagu doonayay in lagu wiiqo
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan qaraxyala la eegtay cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qaraxyo la beegsadeen laba guri oo gudaha magaalada baydhabo ay ku leeyihiin laba sargaal oo ka tirsan maamul goboleedka shahaadladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed qaraxyada ayaa burbur xooggan u geystay dhismaha labada guri iyadoona dhawaqa qaraxyada laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo habeen hore ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin gudaha magaalada baydhabo mas-uul ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in safaarado iyo hay-ado ka tirsan riddada ay lunsadeen lacaga malaayiin dollar ah faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir murtadka lagu magacaabo axmed ciise guutaale oo ah hanti dhowraha kooxda riddada ayaa xilli uu shir jiraa id qabta waxa uu ku sheegay in safaaradahi hay-ado ka tirsan murtadiinta ay luunsadeen lacago malaayiin dollara sida warka u dhigay lacagtan uu ku sheegay inaysan kusoo dhicin khasnada kooxda riddada islamarkaana la masuq maasuqay ayna luunsadeen safaaradaha kooxda riddada ee dalalka kenya sacuudiga iyo hindiya safaaradahan ay ku eediyey in ay luunsadeen lacag dhan saddex milyan oo dollar dakhli ay qabteen saddex safaaradood qunsuliyad guud iyo laba hay-adood ayaa lagu isticmaalay isla goobtii lagu qabtay ka hor inta aan lagu shubin khasnada dhexe ee dowladda sidoo kalena aan lagu muujin warbixin maaliyadeedka uu soo gudbiyo xafiiska xisaabiyaha guud hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli hogaanka kooxda riddada ugu horeeya guurguurta ee kooxdaba heerarkii ugu sareeyay marsiinayaan mawjadaha dhaca iyo baadda ay ku hayaan shacabka sheekaduna waxay isla sii dhaaftay loonsashada iyo musuqa gudaha kooxda riddada waxayna gaartay kordhinta cashuuraha iyo in xubnaha murtadiinta mid weliba uu lacago dheeraada kusoo rogo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho mahadsanid xaaris munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bashiir muxuudiin aboweyman ayaa warbixintan inoo haya xamladii ay bil ka hor ku dhawaaqday wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose ayaa dhowaan lagu soo qatimay degmada jamaame maamulka wilaayada ayaa si toosa u iclaamiyey in gebi ahaanba lasoo afmeeray xamlada taasoo muddadii ay socotay ay si weyn ugu wada faa'iidaysanayeen boqolaal kun oo ka mid ah bulshada degta deegaanada iyo degmooyinka wilaayada jubbada hoose xafladii lagu soo xirayay xamladii dacwiga waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin marti sharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan mashaa'iqda iyo qeybaha bulshada oo sidoo kale xaadir ahaa madashii lagu soo gebagabeynayay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad kelimaad kala duwan ayaa la soo jeediyey oo ku saabsanaa xamlada deegaanada la gaarsiiyey iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayay lajnada intaa ka koobnaaday wuxuu u hirgeliyey in ay ka bilowdo muxaafada maanta aynu taagannahay ee muxaafadka jamaame ilaahay tabaaraka watacaala fadligii lajnadu waxa ugu horey qabanaysay eheday inay la fadhiisata maamulka muxaafadada gaarsiiso kadibna sidaas oo kaleetood ay u marto dabaqaadkii bulshada qaybihiisii kala duwanaa allah jalla wacalaa marka wuxuu noo hirgeliyey inaan la kulanno sharaa'ixda mujtamaca bulshada muslimka ah ee intaa degan waxyaabaha lagala hadlayay waxay ahayd xaqiiqdii duruus aad iyo aad u qiimo badan quluubtoodana aan rajaynayn insha allahu tacaala inay saamayn ku yeelata waxaa ugu horreeya alwalaa walbaraa waxaa laga hadlaayay aaathaaru dunuubi walmacaasi waxaa laga hadlayaa addifaac can caraadi lmuslimiin waxaa sidoo kale goobtaas iyagana hadal ku lahaa culimaauddiinka wilaayaadka islaamiga iyo nuqabada wilaayada jubbada hoose runtii xafladan ikhtiitaamku ah xamladii socotay ee magaceedu uu ahaa irshaadul umma aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo ee wilaayada jubbada hoose runtii xamladan waxay ahayd xamla dacawiya waana laga faa'iidaystay wakhti loo baahnaana way dhacday ummad badan way ka faa'iidaysatay ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala waxyaalo badan baa ummadda lagala hadlay iyo mawaadiic badan ilaahayna waxaan rajaynayaa subxaanahu wa tacaala ummadda inuu ilaahay uu ku badbaadiyo si wadajir ayaa xamladaas loo qaaday maamulka gobolka guddigaas u saaray iyo maamulka degmooyinka iyo culamaa u diinka iskaashanayna odayaasha muddo soddon maalmood ayaa xamladaas ay socotay ilaahayna waa suurtageliyey waxaa lala kulmay maalintii lagu dhawaaqi iyo maanta waxaa u dhexaysay wax badan oo ka hergelay oo laga saaray deegaanka ay ka taliso walaayada jubbada hoose waxaa ka mid ahaa moobeeladii bacyaal wixii nala faro badan wax badana ka dhaqan galay ugu dambeenna waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolkan inay u diyaargaroobaan fulinta waxyaabihii la iska mamnuucay iyo suulinta munkaraadka maanta labaatan iyo labadii bishii safar kun afar boqol afartan iyo lix waxaan joognaa xamladii noo soo bilaabatay labaatan iyo labadii bishii koowaad muse muxaram xamladaas oo ahayday magaceeda irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan u ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi oo soddonka casho ahayday oo aad u yarayday lajinadii loo hil saaray intii ka sheekaynaysay oo ay soo mareen waada dareemayseen barnaamijkaas inaan tanfiidinno oo aan fulinno diyaar ma naga tahay walaalayaal allaahuma fashhad ilaahay subxaana wa tacala markaa taba ka yahay waxaa marka la doonayaa inaan dhagangelino ilaahayna waxaa weydiisanaynaa jalla wacalaa in noo fududeeyo xamladan ayaa muddadii ay socotay waxay mas-uuliyiinta wilaayada oo ay ugu horeeyaan waaliga iyo garbihiisa shaqo ee makaatiibta wilaayada ay bixiyeen juhuud dheeraad iyo dadaal xoogan waxayna xoogga saarayeen sidii dadka ay uga gudan lahaayeen dacwada islaamiga ah marka laga soo tago ammaanadii xarakiga ay u gudbinayeen qeybaha bulshada intii lagu guda jiray kulamadii qabsoomay sidoo kale waxaan la hilmaami karin dowrkii xoogganaa iyo kaalinkii iftiinkeeda uu hareeyey quluubta muslimiinta iyo qeybaha bulshada wilaayada jubbada hoose taas oo ay ka soo baxeen masaabiixda cilmiga iyo culimmada ahlu sharafka ah ee uu allah ku karaameeyey ku dhex noolaashaha wilaayaadka iyo in ay cilmiga rabbaaniga iyo waxsheega ku dhex fidiyaan bulshada muslimiinta ah xamladii soo idlaatay waxay dhinacyada maamulka iyo sidoo kale bulshadaba u ahayd dhaxal aan la dheelsan karin iyo dhayman ay fursadiisu ahayd mar qura taas oo ay dareemi karaan keliya dadkii u dheg nuglaa duruusta kelimaadka iyo wacyigelintii ay jeedinayeen culimmada iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid bashiir shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaad wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ku waramaya in shil khasaare geystay uu ka dhacay duleedka magaaladaasi shilkan ayaa waxaa galay qoys soomaaliyeed oo ka koobnaa ilaa iyo siddeed ruux waxa uuna si gaara uga dhacay deegaanka karin waxaana shilkaasi ku dhintay hal ruux oo dumar ah iyadoona ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex caruur oo kale qoysan shilka gale ayaa waxa uu ka yimid ingiriiska waxayna kasoo baxbaxeen deegaanka xiddo iyadoona ay doonayeen inay dib ugu laabtaan dalka ingiriiska shilkan ayaa imaanaya iyadoo tirikoob uu kasoo baxay maamulka siciidani lagu sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay deegaanada maamulka puntland ay ka dhaceen ilaa iyo siddeed boqol oo shil shilkan waxaa ku dhintay afartan iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo siddeetan iyo sideed qof oo ay ku jiraan boqol iyo sagaal dhaawacyo culus ah islamarkaana ay ku baabi'een ilaa iyo labaatan iyo toddoba gaari mahadsanid casaam bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas aan ku hormarna jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed duubow iyadoo heer gabagaba ay soo gaartay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexena ay ahayd halkii ugu horreysay ee xamladu ay ka bilaabatay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa gaaray ilaa iyo soddon iyo laba tuulo oo ka mid ah deegaanada laga maamulo degmada jilib waxaana deegaanadaasi ka mid ah aaga hargeysayare sidoo kale deegaanada ku dhowdhow beleduraxma iyo deegaano kale oo dhammaanba dacalka ku haya webiga jubba guud ahaanba dhowr iyo soddonkaasi tuulo ee maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxa uu gaarsiiyey xamlada iyadoona bulshada ku nool deegaanadaasi lala kulmay lana gaarsiiyey waxyaabihii ay ku saabsaneyd xamlada sheekh cabdiwaaxid waxa uu ka mid ahaa culimmadii qaybta ka ahayd kormeerka lagu tagay deegaanadaasi wuxuuna wacdiyey boqolaal ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanadaasi macaasi haddaad gasho dhibaatada ay keensan iyo cuquubada horta cilmigii waa lagaa hoojin maxaa yeele cilmigu waa nuur ilaahay quluubta uu geliyo macaasidana nuurkaasayba damin isma keenayaan qof kasta intuu ka dembi badan yahay ka cisyaan badan yahay xagga cilmigu waa kaga liitaa midda labaad xirmaanu daacaw ayadana qofka xumaan iyo dunuub iyo macaasidiisa ee baad waxaa laga joojinayaa hee daacada waa laga joojin jamaacada idh waxaa kaloo dunuubta cuquubadeeda ka mid iyo aataarta ka dhalata waxa weeye qofka hadduu macsiyo sameeyo qofka bini aadamku waa addoon ilaahay baa addoon u yihi intaa allah aad caabudi sharaf baad leedahay laakiin maalinta allah aad ku caasiso dembi aad gasho horta waxaad noqon wax liitow isha ilaahayna waad ka dhacday qaymo malhidwo idan dhibaatadaas ayay keensan w waxaa ka mid cuquubaadka ka dhasha dunuubtii macaasida caqliga iyo garaadka yay fasaadin qofka hadduu xumaan sameeyo wax wanaagsan iyo wax kale maba kala yaqaanaba wax sahlan ma aha waxa weeye dunuubtii macaasida la sameeyey waxaa laga yaabaa dhulka inay saamayso noocyo oo fasaad oo biyihii ayba go-aanba oo beerihii wax ka soo baxa la waaya oo gurihii ay baaba'aan dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat eydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanadaasi ayaa kulamada kadib waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee landalus iyagoona faahfaahin ka bixiyey xamlada iyo weliba sidoo kale qaabka ay ku soo gaartay waxaan kasoo faa'iidaysanay faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid tahay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar maanta may ku wada kulannay tuulada farugurow annagoona ku socodo tuulada manyaasa sidii moobeelada waaweyn ah iyo dharka oo nabka ah iyo dharka sawirada ka dheganya waxaa ka mid ahayd dowladaas duruuso aan ku qaadanay alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar mowduuc kale aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa aathaar adunuubi walmacaasi iyo cawaaqibiha waxaa kaloo ka mid ah xijaabaha asturka sidaa daraaddeed marka ikhwaani lama soo koobi karo faa'iidada aan meesha aan ka helnay soddonka tuulo meelan unaka kologni eena ugaasintiyo nabadoonadiyo eena amiiryaalsho dacwadiyo maysinka ballanqaadnay ina unna qaadanay iyo maadaama may xamlo ana qaadanay insha allah bilaahi kariim walaadana inshaanta xamlada qaadanay walaayada waxayna inshaanta anaga gaarsiino sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa lagu wadaa in wejiga koowaad ee xamladu ay soo dhammaato mahadsaned cusmaan dhanka wilaayada hiiraan oo xamladan ay si dardar leh kaga socotana waxaa warbixintan ku faahfaahinaya yaasir maxamed degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa toddobaadkii labaad si dardar leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxayna lajnada xamlada si ay u gutaan waajibaadkooda gaareen deegaanka helo bannaan oo ah deegaan hoostaga degmada halgan ee wilaayada hiiraan waxayna halkaasi kula kulmeen gaadiidleyda iyo ganacsatada deegaankaasi gaadiidleyda iyo ganacsatada deegaanka helo bannaan oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay iyagoona intaasi raaciyey inay dhaqan gelinayaan qodobada ay xamladu xambaarsan tahay waxa waaye ana waxaa nahay degmadaan ka tirsanahay waxa waaye xaafadada halgan waaye dacwadana soo gaartayna waxa waaye irshaad ilummati ilaa sabiili rashaad shicaalkana waxa waaye kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyati waxaa nagala mamnuuco nagala reebay galaafyada waaweyn maraq digaaga bax oo dhan internetka muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan ayaa nagala reebay waana qaadanay waana ku amalfadayna insha allah waxaan joogaa ala banaan waa qaadanay ha waa qaadanay waa dhaqangelinayna ha si fiican waana soo gaartay waana qaadanay haddaan nahay bulshada deegaanka hoostaga halgan degmada halgan walaal marka horeento magacayga maxamed madi abi kara la dhahaa deegaanka aan joogana waa hela banaan waxayna hortagtaa muxaafadada degmada halgan shaqadeydana waa ganacsato waxaan ka tirsanahay ganacsatada tuulada hela banaan waxaan soo gaartay xamlad dacwi ah magaceeda uu yahay irshaad lumma ilaa sabiili rashaad oo maaragtay een, shicaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati xamlada dacwiga ah waxaana looga hadlay mamnuucaad oo ay ugu horeyso taleefanada waaweyn ee maaragtay la silaaxaya meel walba ay ku yimaadiin in la diiday aan la soo geli karin aan maaragtay la isticmaali karin wilaayada aan lagu dhaxayn karin sidoo kale waxaa nagala reebay diishka in la isticmaalo oo guri la keento ama maaragtay lasoo dhaweysto sidoo kale waxaa nagala reebay internetka iyo maaragtay wixii markaa la xiriiro o dhan waa nagala reebay waxaa nagala reebay mukaadaraadka noocyadooda kala duwan meel walba uu ku yimaado mukaadaraad iyo wax walba muskiraadna waa nagala reebay waxaa nagala reebay bacyaha wax walba ay ka kooban yihiin bac khafiif iyo bac madow labadaba waxay yihiin waa nagala reebay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan oo wilaayo maaragtay ah, naga fikerayso oo maaragtay xamladan dacwiga ah ee diinta ku saabsan maaragtay dadkeeda ihtimaamku siinayso annagana si guud wixii naloo keenay waan qaadanay waana soo dhaweynay waana dhaqangelinaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aada kaga socota wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayadu u xil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay ugu dambeyntii waxaad ku soo dhowaataan maqaal ciwaankiisu yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhowaad labaatan sano ay weli tahay awood jirto oo ka hortagtay isku dayo la doonaya in lagu wiiqo waxaa inoo soo jeedinaya mar kale bashiir muxidiin abu ayman qoraar reer galbeed ah oo lagu magacaabo stig jarle henson waxaana ka dhiga jaamacad ku taalla dalka norway ayaa maqaal uu qoray wuxuu kaga hadlay sirta ka dambeysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad labaatan sano ay weli tahay awood jirta oo ka hortagtay iskudayada lagu doonaya in lagu wiiqo qoraagan oo hore u daabacay buugaag iyo buxuud ka hadlaysa arrimaha jihaadka afrika ayaa maqaal uu ku daabacay obseedka the conversation wuxuu ku sheegay sababo dhowr ah oo sibirsaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u suurtagelisay inay weli ahaato awood dhisan oo jirta oo ay iska difaacday iskudayada lagu doonaya in lagu tirtiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo ku siman siddeed iyo toban sano ayay ka aasaasan tahay soomaaliya sanadkii labada kun iyo lixdana waxay ka tirsanayd maxkamadihii islaamiga ee maamulaya muqdisho weli waa mid awood badan oo xoog leh sidaba ay ahaan jirtay ayuu leeyahay qoraagan reer galbeedka ah ee qoray maqaalkan isagoo sii wata qoraalkiisa wuxuu stig jaraal henson sheegay in sanadkii labada kun labaiyo tobanka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku biirtay shabakada caalamiga ah ee al-qaacida ilaa iyo waqti xaadirkan ayuuna tilmaamay inay al-shabaab tahay xarako dhaqan maaliyad ahaan awooddeeda iyo cududeeda milatarina dhowrtay marka laga hadlayo asbaabaha u horseeday inay sii jirto xarakada wuxuu qoraagu leeyahay waxaa ka mid ah caqliyadda iyo caqiidada reer galbeedka ee qaldan taasoo uu sheegay in xoogga ay saarayso in la hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo aanan waxtar lahayn amnina u horseedaynin bulshada sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee shacabka soomaalida u arkaan inay tahay awood lagu tiirsanaan karo oo ka difaaci karta weerarada ay geysanayaan kooxaha burcadda ah ee doonaya inay dhacaan bulshada ama ay bedilaan wuxuu sidoo kale tilmaamayaa qoraagan reer galbeedka ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u yeelatay inay si dadban u maamusho xitaa deegaanada iyo magaalooyinka ay gacanta ku hayaan kooxda riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta maamul wanaagga xarakadana u horseeday in ganacsatada iyo qeybaha bulshada ay si wanaagsan ula macaamilaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah oo ay hantidooda ka bixiyaan sakada sababka saddexaad ee ka qayb qaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood islaami ah oo ku xidiideysatay soomaaliya wuxuu qoraaga maqaalkan ee lagu magacaabo stig jaral henson sheegayaa inuu yahay nidaamka garsoorka ee mujaahidiinta wuxuu sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin loo arko inay tahay awood ilaalinaysa shacabka tafsiirka axkaamta shareecada ee adag oo ula jeedo fulinta xuduudaha sharciga ah ayuuna sheegay inay u horseeday in dadku ay ixtiraamaan hanaanka maamulka islaamiga ah si fudud oo dhega nugunla u qaataan go'aanada ka soo baxa hay-adaha garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii wada soo bandhigidda asbaabaha ay la tahay inay ka qayb qaadatay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay sii xoogaysato wuxuu sheegay in mujaahidiintu ay xooga saaraan macaamilka wanaagsan ee ay siinayaan qabaa'ilka soomaaliyeed waxaa ka dhisan wilaayaadka islaamiga ah golayaal ay ku midaysan yihiin odayaasha dhaqanka sidaasi darteed waxaa fududaatay in xarakada al-shabaab ay ka hortagto iskuday weliba oo lagu doonayo in la isaga horkeeno maamulada wilaayaadka islaamiga iyo qabaa'ilka soomaaliyeed habacsanaanta iyo taagdarida maleeshiyaadka kooxda ridada ayuu qoraaga maqaalka lagu daabacay mowqica the conversation tilmaamaya inay qayb ka tahay waxaa keena in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood aan la dhayalsan karin wuxuu sheegayaa inkastoo maraykanka iyo turkiga ay tababareen maleeshiyaad badan oo soomaali ah haddana weli awoodda ciidankan aanay ahayn mid xoogan asbaabaha taagdarida u keenayana ay ka mid tahay musuq maasuqa iyo iyagoo lagu qoro asaas qabiil oo aanay lahayn ujeeddo ay u dagaalamaan dhanka kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haysataa dhul ballaaran oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaasoo uu sheegay qoraagu inay mujaahidiintu ka hirgeliyeen hanaan maamul oo sal adag kaasoo dhisan in ka badan shan iyo toban sano oo xiriir ah inta badan maraakiista diraasaadka ee reer galbeedka iyo kuwa afrika khubarada ka faalooda waxaa loogu yeero arrimaha argagixisada iyo warbaahinta noocyadeeda kala duwan ayaa soo saara warbixino ka faalooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka arrimisa qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warbixinadan ayaa midba dhinac xoogga saarta haddii ay ahaan lahayd arrimaha maamulka ciidanka amniga iyo warfaafinta waxay mararka qaar soo bandhigaan xaqaa'iq rasmi ah oo ay qarin kari waayeen taasoo ka muuqata mashadka siyaasadeed iyo midka maamul ee dalka soomaaliya xaqiiqooyinkaas aanay dafiri karin marar badanna ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah hufnaanta nidaamka garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxqabadka maamulada wilaayaadka islaamiga ah kartida iyo awoodda ciidamada mujaahidiinta dadaalka iclaamka iyo dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo horseeday in soomaali badan ay ka da-degto xaqiiqda siraaca ka alowsan waddanka aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu